bilowgii cutubka afariyo tobnaad oo waxaa dhacday waagii amraafel boqorka u ahaa shincaar aryogna boqorka u ahaa ilaasaar kadarloocameerna boqorka u ahaa ceelaam tidcaalna boqorka u ahaa goyiim inay la dirireen berac oo boqor u ahaa sodom iyo birshac oo boqor u ahaa gomora iyo shinaab oo boqor u ahaa adma iyo shemeber oo boqor u ahaa siboyim iyo boqorkii belac oo iyana ahayd socar kuwanu waxay kulligood isugu yimaadeen dooxa sidiim oo iyana ahayd baddii cusbada laba iyo toban sannadood bay kodorlaacameer u degeen markaasay sannaddii saddex iyo tobnaad ku caasiyoobeen sannaddii afar iyo tobnaadna waxaa yimid kodorlaacameer iyo boqorradii la jiray oo waxay reer rifaa'iim ku dileen cashtarod qaryaniyiim oo reer suusiimna waxay ku dileen haam oo reer eymiimna waxay ku dileen shaweh khiryatayiim reer xorna waxay ku dileen buurtoodii saceyr iyo ilaa eylfaran oo u dhoweyd cedlada oo way soo noqdeen oo waxay yimaadeen cayn mishfaad oo iyana ahayd qaadeesh oo waxay dileen dadkii dalkii reer camaaleq oo dhan waxaa kale oo ay dileen reer amor oo degganaa hasason tamar oo waxaa soo baxay boqorkii sodom iyo boqorkii gomorra iyo boqorkii adma iyo boqorkii soboyim iyo boqorkii belac oo iyana ahayd socar oo waxay dooxo sidiim ugu diyaar garoobeen inay la dagaalamaan koderlaacomer oo ahaa boqorkii ceelaam iyo tidcaal oo ahaa boqorkii goyiim iyo amrafel oo ahaa boqorkii shincaar iyo aryog oo ahaa boqorkii elesaar waxay ahaayeen afar boqor oo shantii boqor ka gees ah haddaba dooxo sidiim waxaa ka buuxay boholo waaweyn oo dhoobo ah oo boqorradii gomorra iyo sodom way carareen oo halkaasay ku dhaceen intii kalena waxay u carareen xagga buurta oo waxay qaateen alaabtii sodom iyo gomorra oo dhan iyo cuntadoodii oo dhan wayna iska tageen oo waxaa kaloo ay la tageen luud oo ahaa wiilkii abrahm walaalkiis oo sodom degganaa iyo alaabtiisii oo dhan wayna iska tageen oo waxaa yimid mid soo baxsaday oo wuxuu u warramay abrahm kii ahaa cibraaniga isagoo ag deggan dhirtii mamre kii ahaa reer amor oo eshkol iyo caaneer walaalkood ahaa kuwaasuu abraham bay gaashaanbuur la ahaayeen oo abraham markuu maqlay in walaalkiis maxbuus ahaan loola tegey ayuu soo kaxaystay raggiisii la tababaray oo gurigiisa ku dhashay iyagoo ah saddex boqol iyo siddeed iyo toban nin oo wuxuu raacdo ku jiray ilaa daan oo habeennimo ayuu raggiisii u kala qaybiyey isaga iyo addoommadiisiiba oo waxay laayeen colkii oo ay raacdaysteen ilaa xoobbah oo dimashaq xagga bidixda ka ah oo alaabtii oo dhan buu soo celiyey oo waxaa kale oo uu soo celiyey walaalkiis luud iyo alaabtiisii iyo naagihii iyo dadkiiba markuu soo noqday layntii kadorlaacamoor iyo boqorradii la jiray kadib ayaa boqorkii soodom abrahm kaga hortegay dooxo shaweh oo ahay dooxadii boqorka oo malkisadaq oo ahaa boqorkii saalem baa keenay cunto iyo kamri wuxuuna ahaa wadaadkii ilaaha ugu sarreeya oo abrahm buu u duceeyey oo yidhi ilaaha ugu sarreeya ee leh samada iyo dhulkaba ha barakeeya abrahm ammaan waxaa leh ilaaha ugu sarreeya oo cadaawayaashaadii gacantaada geliyey markaasaa abrahm wuxuu isagii wax kasta ka siiyey toban meelood oo meel boqorkii sodom wuxuu abrahm ku yidhi dadka uun issii alaabtana adigu iska qaado laakiin abrahm wuxuu boqorkii sodom ku yidhi gacantaydaan kor u taagay oo waxaan ku dhaartay rabbiga kan ah ilaaha ugu sarreeya ee leh samada iyo dhulka inaanan qaadanin miiq ama kab yeelmaheed ama wax adigu aad leedahay waayo waaba intaasoo aad tidhaahdaa anaa abrahm hodan ka dhigay waxba qaadan maayo wixii ay ragga dhallinyarada ahu cuneen mooyaane iyo qaybtii raggii i raacay caaneer iyo eshkol iyo mamre ha qaateen qaybtooda